بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الأحد أحد ما أخبار الأحد waa adigu wixii aan mutawaatirba ahayn ama axad akhbaartoodii axad waa jamcu axad oo sida dee badalba abdaal loogu jamciyo ayaa axadna axad loogu jamciyaa dee asalkuna kolley labada hamso ka dambe imaka laba hamsay ahayd ee waxa keenay uun imaka tan siqalka ku sugan laba hamso dhawaaqeedii baa ta dambe alif u bedeshay asalku axaad buu ahaan laabaa sida abdaal oo kale ee axaadista aadam oo kale iyo baabkiin weeye waxaana markaa uu yahay axaad isaga inoo tacriifin doono tacriifu huwa khabar اlaaxaad ama khabar اlwaaxid midka waa isla mid uune huwa kaas khabarka noocaasi maa kii weeye faqada waaye shardan shardi waayey iyo fa akhara wax shardi ka badan oo min shuruudi اlmutawaatiri mutawaatirka shuruuddiisii asaabiqati inoo soo hormartay waa casharkii xalayta afar shardi baynu usoo aragnay mutawaatirka haddaba khabarkii isagu shuruudda afarta mid ka mida aan laga helin waxaa la odhanayaa dee khabarulwaaxid baa la odhan ama akhbaaru laaxaad baa la odhan waaxidnimadu markaa ma tilmaamaysa inuu raawi keliya leeyahay oo shaksi keliyuunka warinaya yahay ee waxaynu shuruuddii ku soo aragnay ruwaaddiisu dad badan inay noqdaan oo welibana ay caadadu ka dhigayso waxaan dhici karin ama mustaxiilaba ama mutacadira inay dadka intaa leeg ee kala duwani ay beenun ku heshiiyaan oo ay isku waafaqaan taas ay caadadu fogeynayso haddaba haddii tiradii dee midba aanay ahayn iyo laba iyo saddex iyo afarba oo ay tiradu mid iyo laba iyo saddexba ay ka badan tahay laakiin heerka aanay gaadhsiisnayn caadadu ay fogeynayso dadka intaa leegi inay been isku waafaqaan oo dee si uun loo banaynayo sahwiinu ka dhici karo qalad ka dhici karo inay been ku soo heshiin karaan tiradii iyadooda mid iyo laba ahayn baa akhbaarulaxaad la odhanaya maa khabarulwaaxid inuu yahay haddaba kaaba weye bal markaa khabarulwaaxid waa wixii aan mutawaatir ahayn baa khabarulwaaxid weye markaa xagga xadiidka markan eegno kay gariibka yidhaahaan iyo kay casiiska yidhaahaan iyo kay mashhuurka yidhaahaan xataa bal haddii mashhuur iyo mustafiid aan kala qaadno nooca mustafiidka ay ku magacaabaan oo qayb mashhuurka kaba mida intuba akhbaar axadun weeye ama khabarulwaaxidun buu noqon aladii tufiidu ba akhbaarta axaadu waxay faa'iideynayso ikhtulifa waa la isku khilaafay fii akhbaar alaxaadi akhbaartan akhbaar laxaad la yidhaaho xagga waxaan marka dee khabarkaas dee ka dhalanaya ama u inoo faa'iideynayo mutawaatirkii waatan soo aragnay inuu cilmi faa'iideynaye fadahaba bacdu alculamaa'i culimada bacdigoodu waxay ku tegeen ilaa annaha laa tufiidu alqadca inaanay faa'iideynahayn yaqiin iyo jasmin wixii la jasmiyo la yaqiiniyo dee aan shaki iyo taradutoona lahayn laa binafsiha iyada markaan eegna khabar ahaanta khabar aaxaad inay tahay walaa bilqaraa'ini umuuro kale oo laba socdo oo sade bal maalan qariino kale oo si aada xoogeynaysaa waxaan khabarulwaaxidka aan kaba faa'iidaysanayno sii xoogeynaysaa xataa hadday la jirtana inaanay kollayba dani ka badnayn waxay faa'iideynaysaa oo markaa qolooyinka qowlkan leh haddii xadiidkuba dee akhbaartan aaxaadka yahay laakiin qaraa-in kale ay laba socoto oo bal xaggii ixtimaalkii aan lahayn sahwi iyo qalad iyo waxbaa iman kara fogeynaysa oo yaraynaysa oo dee taasna ay uguba weyntay xadiidkanba inay ummadda ama dadkii muslimiinta iyo culimmadoodii ay aqbal kulaba kulmeen sida axaadiida saxiixayn oo kale oo wixii aan mutawaatir gaarin akhbaar axaad haba noqdeene talaqigan labada kitaab qabuulka lagula kulmay ayaa wuxuu keenayaaba dee wax wixii khabarka aan ka faa'iidaysanaynay ka weyno waa qariino bal khabarkii aan eegno inuu cilmi ama yaqiin ba inoogu faa'iideeyo marka qowlkani waxa weeye xataa qaraa'intaasi haba jirto ee kollayba qadci ma faa'iideynayo wainama tufiidu danna danni un bay faa'iideynaysaa daniguna wixii asalkaa weeye oo imanka haddii ruux war inoo sheego ruuxiina aan ku kalsoonahay warkii waan rumaysanaynaa laakiin meesha kama bixin ixtimaal dee inuu qalad been meeshii khada-o ruuxan inuu u qaatayba sanoo tawahum jiro sahwi xaggiisa inuu ka dhacay waa taas waan badnaynaynaa waa taas marka arrinka muxuu isu rogayaa inuu run sheegayo danni adagoynu u malaynayno ee laakiin yaqiin xaddeed aan leenahay asal ahaan warkani been ma noqon karo taasi meeshii ma taallo oo ruuxii sahwi baa ku bannaan halad baa ku bannaan waa tan aan arkayno dadkii siqaadka ahaa ee lagu aad loogu kalsoonay axaadiistooda marka xadiidka la joogo ilaa ay ku soo baxdo oo kolka lagu hamlo odhanayo khada baa dhacay xadiidkan waana xadiid riwaadiisa wada siqaad ay tahay oo kale bal markaa ixtimaalkaa jira daraaddeed ayaa wuxuu faa'iidaynayaa dee waanan ku camal falaynaa waan aqbalaynaaye danni adag oo dee aynu haalib ah oo inoo raajaxa oo ixtimaalkan kale ka raajaxsan oon u malaynaynay run inuu yahay laakiin xaddii tawaaturka inooma gaadhin bal taasunbay marka haddaba si kastuu khabrulwaaxid kol hadduu yahay kaasunbu faa'idaynaya bay daa'ifadaasi leedahay wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaaheen alaslu waxa u asala fii khabari lwaaxidi waxa i taalla fi lkhabari alwaaxidi oo arrinku isu rogayo khabarka keli ah ee asha hore ayaan jirinoo waa fii khabari lwaaxidi akhbaar axad said waa dee waxaan khabarulwaaxidna istilaax wuxuu yahay waxaan mutawaatir gaadhin oo dhan oo lafdiga asha hore aan jirine bal khabarulwaaxidka ama kaa adigu dee kuwa aaxaadka lagu tirinayo khabarkooda waxa u asala an yufiida danna danni iyo male inuu faa'iideeyo oo dannigaasba laakiin ixtimaal kale uu jiro sahwi iyo kalad iyo waxyaalaha ixtimaalkeed laakiin wa rubbama waxaa la arkaa laakiin oo dee dhicaysaba afaada inuu faa'iideeyo alqadca goyn la goynayo ujeeddadu ixtimaalkii lalahaa sahwi iyo kalad baa iman kara meesha uu ka baxo aan jazmino oo aan goyno ama aan yaqiinino warkani inuu saa xaqiiqadiisa iyo nafsul amarka uu kuba yahay bilqaraa'ini qaraa'in kaloo la socota oo qaraa'intii waxaa kaba mida mithlu kownihi marwiyan fi saxiixayn waaba xadiidkii aaxaad oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen axaadiistii kalaamku ku yimina aan ahayn dee bal maalan xagga raggan oo dad aan ku kalsoonna ahi warkoodiina ay dee dannigaa uu inoo faa'iidaynayo taas waxaan sokadeedu waxaa meeshii jira labadan kitaab wixii kuba soo baxay wariyeen ee aan axaadiistii kalaam kuba yimi ama dacni a'immada kaga yimina aan ahayn axaadiistoodii musnadka inay sanadkeeda xidhiidhiyeenna ah ummaddu waxay kula kulantay aqbal la aqbalo aqbalkaasna keli ahaantii waa ka xoog badan yahayba shuruudda ama dee waxaan aan ka dannigan aan kaba faa'iidaysanay ruuxa siqanimadiisa iyo kalsoonidiisa marka axaadiidta saxiixayn laguma soo saaree nooca aan sheegay ah maha dhammaan wixii ku wada sugane waxay keenayaan cilmi bay inoo faa'iidaynayaan ama yaqiin laakiin aan tii mutawaatirka la mid ahayne idiraariga ahayde ah mid istidlaaliyah oo markaan eegno macrifadoodii aan eegno jalaaladoodii cilmigan aan eegno talaqiga ummaddu ay qabuul kula kulantay aan eegno talaqiguna kaladay ummaddii u dee ictiqaadinaysa labada kitaab qur'aanka dabadi ama kutubtan dadku ay alifeen kuwa ugu asaxsan inay yihiin bal wixii laga soo yar reebay uun mooyaane taasi oo dadkiina ay talaqiga ay kula wada kulmeen ummadeennuna ay tahay marka la eego xagga majmuuc ahaan guud ahaan marka la eego khada inay ku ijmaacdo ilaahay kaba xafiday oo ka ilaaliyo jaanibka ay macsuum kaba tahay ayaa muxuu isu rogayaa talaqigaasi dee waxaa waaqaca iyo nafsul amarka sidaa daahirkiisu yay kuba ahawn inay arrintoodu tahay oo markaa waa qariino adag oo noocii khabarul aaxaadka uu cilmi inoogu faa'iideeyo kollay umuuro kaloo xaafid muxajar nusatu nadarka kuba sheegay na way jiraanoo iyadna qaraa'in kalea oo xadiidkii uu cilmi nadariya ku faa'iidayn karo isagoon marka hore shuruudii mutawaatirkaba aan ahayn ama akhbaar aaxaada haddaba nooca caynkaasi bay leeyihin isagoo asalku ahaa inuu dani faa'iideeyo cilmi ama qadci buu inoo faa'iidaynaya laakiin xag istidlaal iyo nadari kaba imanaya whada huwa raajixu qowlka raajixi kana weeye waana dea masalada uu baxsiyo ibnu salaax iyo kollay imaam naweyne qowl kaluu qabaayo isaguu leeyahay talaqigani wuxuu keenayaa uun in dee aan layska baadhin wixii iyagoo kuba sugnaa ama saxiixa kale dee waa in la hubsado horta bal markaa dee sidaasuu looguma camal falayo ilaa la ogaado sixadiisa ee daninimadii kama tegaysu isagu yidhaahay lakiin dee qowlkii raajixa baa kan ah bal taasi waa wuxuu inoo keenaya akhbaarta axaadku atacabudu biakhbaari alaxaad cibaadaysigii ama dee waxa weeyaan iyadoo akhbaarulaxaad lagu cibaadaysanayo ama tarki ha noqoto ama la imaatin waxa lala imanayo ujeeddadu waa takliiftii layskuba kalifayey oo sharcigii inaguba kalifayey in waxaa akhbaarulaxaadka inoo sugnaaday kuba sugan aan ku camal fallo oon mukallafiin ku nahay ku dhaqankeeda hadday tahay waxaan la imanayno oo kale iyo hadday tahay waxaan kaba tegaynaba bal taas ayaa mabxadkeedii iyo mawduuceedii kan yahay atacabudu biakhbaar اlaxaadi tacabudku dee waa cibaadaysa ama takliiftan laynaguba kalifay dee laynagu addoonsaday acmade inaynu tan kuba camal fallaynu fulino akhbaarta axaad wixii kuba yimi jaa-izun caqlan horta caqligu ma diidayo dee daliil ahaan haddaan xagga caqliga eegno waa shay jaa-iza laakiin waqad qaama waa xasilayoo waa istaagayoo waa xasilayoo waa dhacayba addaliilu daliilkii calayhi ay calaa maala dee cala atacabudi biakhbaar اlaxaad samcan samci ahaan samciga wuxuu da waa daliilkii samciga ahaa ee naqliga ahaa bal caqligiina waa banaynaya laakiin daliilkii caqliga ahaa ama samciga ahaa ee qur'aan lahaa ee xadiid ilaaba wuxuu kuba yimi iyo camalkii saxaabadiiyo bal markaan eegnay afcaashoodii iyo camalkoodii wuxuu kuba yimi in lagu camal falo akhbaarta axaadka oo dee wixii ay keenaysay bal maalan saas asalkoodu daniga ahba faa'iidaynayeena laakiin lagu dhaqmo lagu camal falon taa mukallafiin kuba nahay taas baana adilo kala duwan oo badani ay kuba timi marka ciddii halkan dee khilaaf iyo waxyaalahaas waa qowl dee kolley waa dadkaa sunnaaba guud ahaan diidan iyo ama waa dee dad aan qowlkoodu ictibaar lahaynun fa min dalika adiladaa waxaa kaba mid ah ijmaacu saxaabati radia allahu canhum asxaabtii ijmaacoodii ay kuba ijmaaceen calaa qabuuli akhbaarta axaad la aqbalo oo dee waxa weeyaan inay aqbalaan akhbaarta axaad bay asxaabtii kuba ijmaacsan yihiin ijmaacoodna waa ijmaacyada ijmaac ahaanka ugu xoog badan ee dee waxa weeyaan taasba aimada qaarkoodna isaga una ijmaaca ku khaas yeelaan saan soo marnay say ugu ijmaaceen taasna waaba tanoo faqad ishtahaara waxa shuhroobay canhum saxaabada xaggooda kaba shuhroobay alrujuucu laaban ay u laabmaan ilayha akhbaarta axaadka fii waqaa'ica dhacdooyin laa tanxasiru waqaa'ic aan la koobmi karayn ama aan koobmahayn ba ujeeddada waqaa'ic badan iyo dhacdooyin badan ayaa saxaabadii xaggooda inoogaba sugan oo iyagoo markii hore dee khabar waaxid ama dee akhbaarta axaadka ku camal falay oo iyagii xataa ra'yigoodii ugaba tegayo wixii ay qabeen oo kan qaatay taasoo aad u badan baaba jirta amtilo yaroo koobanna wayna siinayaayoo xoogaa wadalika kamaa fii irhi ljaddati asudusa waase ayaydu inay dhexlayso oo kale ruuxii ay ayayda u ahayd kol haddii hooyo xijaabaysa aanay jirin ay kuba dhexlayso dee lix meelood maalkiisii marka loo dhiga meel ahaan dhexalkeedu uu yahay macnaa wuxuu ishaarayaa xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay wariyeen waxay ka wariyeen nin qabiisatu bnu da-ayb la yidhaaho oo cahdigii rasuulka dhashay laakiin dee taabici marka aan kuba tirinayno oo ayaa wuxuu ninkaas baa xadiidkiisa waxaa kuba yimi aimada aan soo sheegnay ay wariyeen inay waqtigii abibakar ayaa ay iyadoo dee ruux la dhexlayo ayay ayaydii timi iyadoo weydiisanaysa bal dhaxalkaa waxay ku leedahay dee hooya hadday joogtana ayay maba imanayso san masaladii ijmaacayd kuba soo marne dee may jirin hooyo xijaabtaan abubakar baa markaa wuxuu ku yidhi waa halkan uu leeyahy way u laabmeen saxaabadu warkii aaxaad war dee saxaabi keligii sheegay ama laba saxaabi ayay dee u laabmeen oo xukumkan kaba qaateen abubakar baa markaa ku yidhi maa laki fii kitaabi illaahi shay-un wamaa calimtuhu wamaa calimtu laka fii sunnati nabiy illaahi sala allahu calayh wasalam shay-an farjicii xataa as'ala annaasa kitaabka ilaahay wax kugu soo arooro aayaadkii dhaxalka dee ayaybaa waxaa qaadanaysa kuma jirto oo kitaabka ilaahay wax dhaxaloo uu ku siiyey ma jirto sunnii rasuulkana waxaan ku ogahay oo ah dhaxal dee ayay ay qaadanayso iyo waxay leedahay nasiibkeeda taasna anigu ma ogi buu leeyahay cilmigayga marka ay noqoto ee bal horta imaka iska noqo dadkaan weydiinaya waa saxaabadii joogtay baan weydiinaya cid cilmi haysaa waa sunnii rasuulka un dee qur-aankii waa la wada ogyahay oo waa kan yidhi kumawelihidim markaasaa dadkii buu weydiiyey saxaabadii mugiiratu bnu shucba saxaabigaa la odhanayaa kacay oo wuxuu yidhi xadartu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam acdaha sudusa waxaan u joogay rasuulkii ilaahay oo ayayda lix meelood meel ahaan siiyey abubakar baa si arrintii usii hubsado dee kolleyna waa khabrulwaaxid kama kacaysa saxaabigan ba markuu sheegay oo yidhi hal macaka hayruk cid kale oo kula jirtaa mayay jirtaayo iyaguna sheegayo rasuulkii ilaahay dee arrinkaa uga soo joogay waxaa kacay moxamed ibnu maslabata saxaabigaa la odhanaya ansaareed baa kacay oo wuxuu yidhi hadalkii mugiira yidhi mid lamida abubakar markaa muxuu yeelay waana masalada weynee dhaxalka ah arrinkiina waa laba saxaabi una weli waa khabarulwaaxidun siibuu ku dhexal siiyey oo iyada intii buu siiyey bal markaa xadiidka sanadkiisu waa sanad adugu saxiixa dee aymo kala duwanna waayo riwaajayaashiisa oo dhami waa hiqaad aymo kala duwan oo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay leeyihiin bal dahabi haddaan idhaahno dee cibaaradan uu soo talkhiisiyo waa muwaafaqo isna muwaafaqadiisaba aan idhaahno waabay dee iyo tirmidi iyo way tasxiixiyaan oo kale allahuma inqidaac yar oo kooban baa jiro oo barhkood ay markaa kuba cileeyaan xadiidka ibnu xasmi iyo bal markaa cabdulxaq iyo oo ah qabisatu mnud ay marka la eega da ahaan waqtiga uu dhashay iyo waqtiga arrintu dhacday ayaa dee da uu intaa kusoo xafidi karo ama dee uu qusada u joogi karo markaa irsaal yar waa jirayaa laakiin waa taa marka la eega irsaalkan oo cahdiga uu kaba hadlayo iyo ninkan oo aada ugu dhawaayo umuuro ay aimadu u saxiix yeelaan bal malkaa masaladuu sheegayaa taa weeye waxaa kaloo iyadna wadiyat ljaniin buu idhi waa janiinka magtiisa waa ilmahan dee uurjiifka oo kale waa haweeney uur leh haddii wax la gaadhsiiyo jinaaye la gaadhsiiyo ilmihiisaa kaga soo dhaco ilmihiisaa kaga soo dhaco dee hadduu nolol ku soo dhacay oo la yidhaha jinaayada u dhintay dadkii kalun buu la xukum yahay ee dee waa isagoo bakti uu soo dhacay waxaana ay tahay waa tacadigii ama jinaayadii la gaadhsiiyey bal haddaba magtiisa dee janiinkaa waxa dee mag ahaan loo qadaraya ama mag ahaan uu noqonayso magtiisu taas baa iyaduna waxyaalihii ay u laabmeenah tanna waxa ay ishaarayaan mu'alifiintu xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo cumar dadka inuu weydiiyey fii imlaas ilmar'a bukhaari iyo muslim baa weydiiyey walow xadiidku duruq kalena leeya dariiqan aan ahayn haweeneedu haddii ilmo uu ka soo dhaco iyadoo dee jinaayo gaadhay uu kaba soo ugu soo dhaco markaas baa waayo xadiid kaleo abu hurayra oo dee nin bal rasuulka ilaahay dee markii uu taa xukumay laba dumar oo la wada qabay oo midkood tii kale intay wax ku dhuufatay iyadiyo ilmihiba ay dhinteen oo kale oo ilmihii caloosha ay kusii dayo dee jaanankii bal maalan uu lahaa ninkii kayfa aqramu man laa akala walaa sharib wala stahalla fa milu dalika yutal uu rasuulku yihi kani waa kaahin kuhaantii dee bal maalan kaba mida oo kale waa cibaarada u isticmaalayo sajcigu isticmaalayay waxaan dee dhawaaqin oon wax cunin oon wax cabbin seen anigu magtiisa u bixinaya waxaasoo kale dee in la hadur yeelay ahaydoo rasuulku uu markaa taa ku yidhi bal marka xadiidkaasna waa saxiixayna laakiin ka laftigiisa cumar baa dadkii markay arrintani waqtigiisii bay dhacday dadkiibuu saxaabadiibuu la tashaday labadii saxaabi ee hore unbaa iyaduna qadiyadan u joogay oo wuxuu saxaabigaa hore yidhi mugiira rasuulkii ilaahay wuxuu xukumay ou janiinkan xukumay bilurati ama biguratin quraduna waa ama addoon ama addoon oo kale adigu barhkood ay dee shan halaad iyo taqriiban waa kuwan ku qadara markay kutubta fiqiga ay sheegayaan oo in dee laga mago oo magta ay noqoto bal maalan cabdi ama ama oo kale bal dee aimada kala duwana dee waxay taqdiirkii kaba dhigaan oo kale dee shan geelaba e cumar baa ku yidhi cid markhaati kuwa ii keeno isagana moxamed ibnu maslama u markhaati kacay waana xadiida saxiixayn oo kale wa tawriit ilmar'ati min diyati zawjiha haweeneedii oo la dhaxal siiyo ayay iyaduna u laabmeen waa sida dee kamaa fii irhi ljadati sidii kuba sugnayd wadiyati ljaniin wa tawriit ilmar'ati haweeneedii oo la dhaxal siiyo min diyati zawjiha ninkeeda magtiisa laga dhaxal siiyo macnaa waxa weeye nin baaba la dilaya khada loo dilay magtii baa laga qaatay magtaas dee waxa weeyaan ninkan waa dhaxal horta ee innaga dhaqankeen iyo waxyaalahaas dee cid kale wax kuma lehe ciddii dhaxalka lahayd inay markan kale magta lala bixinaya waa nooc dee tacaawun iyo caaqilo wax kaba dhaxayso oo ruux waxay ku yimaadeen oo khaasatan khada uu kuba yimi oo wixii aan iskaba bixin karayn ama de way kuba cuslaanaysaa xataa hadduu xoolay intaa leeg lahaaye waa san dee qaadhaankan la wada bixin iyo ama waxyaalaha ruuxa waxay ku yimaadeena la gargaarayo un baabay taasi tahay wax keenaya maaha inay kol hadday muqaabilkii taas ay dee caaqiladii ama tolkii haddana idhaa qayb magtii ayaan qaadanaynaayo taasi laakiin waa dhaqankeen taasi bal marka haddaba waxa weeyaan dadkii dhexlayay ee ragga ahaa gaal la garay hadduu ninkaasi haweenay qabay waxa meesha yaallaana xoolihiisii kale maahae waa magtan laga qaatay ninkii laga qaatay haweenaydu dee iyaduna inay dadkii ninka dhexlayay kaba mid tahay miyay dhaxalkii wax ku yeelanaysaayo rubuceedii ama sumunkeedii looga saarayaa diyadii oo kale masaladaasad jirto waqtigii cumar ba iyaduna dhacday dee walow waqtigii rasuulka masaladu ay jirtay oonu laakiin isagu ka ogeyn ra'yigiisuna wuxuu ahaday bal maalan sanoo kale ma laha arrinta caaqil ee dad kale inay yeeshaan oo iyada aanay wax kuba lahayn markaasaa waxaa dhacayo xadiidka hadda adiga iyo axmed iyo abi daawuud iyo tirmidi ay warinayeen daxaak ibnu sufyaan in la yidhaaho reer bani kilaab ahaay oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid aha bal mar meel caamilna ugaba ahaa abdaabtii muslimiintana kaba mid ahaa ayaa wuxuu sheegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweeney nin bal maalan reer adugu de markaas adugu adugu asham laba odhanayay haweenaydiisii oo ninkaasoo khada'nimo lagu dilay waktigii rasuulkana laba dilay inuu haweenaydii dhaxal siiyey oo dhaxalkii ay qayb kuba yeelatay oo dee cumaratiibuu usoo laabmay isagoon markii hore ra'yigiisu taasu ahayn waa qaatay haweenaydii markaas arrinteedu ay joogtay dhaxalkiibuu kuba soo daray kolba dee nasiibkeedii kitaabka ilaahay ugu sugnaa iyadoo dhaxalku noqonayso bal markaa waxayd weliba maanta labadaa xadiid ee hore waxaanaynay ninkii hore nin kalea kusoo biiro waaba tan ay yidhaaheen si ay u hubsadaan ta'akud daraaddeed mar cid kale ayaa ku markhaati oo kale tan markii usoo qoray tan daxaak ibnu sufyaan sidiibuu kuba fuliyey oo dee arrintaa horena waa yar istisbaas iyo ta'akud un bay hayda wax kale may ahayn markaa taasna waa mid wataxawo iyaduna markaa maxaan aragnaa khabar waaxid ama shaksi keliya khabarkii ayaa loo soo laabmayo saxaabadii de ay usoo laabmeen ay ku camal faleen waa cahdigii cumar isagaana amiir almu'miniin ahaa taasna wa taxawuli ahli quba'a reer quba wareegeedii wareegoodii ay wareegeene ilalqiblati xagga qiblada ay soo usoo wareegeen ama xaggeedii ay uga soo jeesteen fii salaatihim salaadooda dhexdeeda ama salaadoodii ayaaba iyaduna masaa-ishii khabar lwaaxid loo soo laabmay kaba mid aha tanna wuxuu sheekh ay inoogu ishaarayaan xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo ibnu cumar xadiidkii ahaa oo ah markii dee hore iyo islaamka khaasatan awaa'ila dhihi jira xagga baytulmaqdis baa loo tukanayay lix iyo toban ama toddobiyo toban bilood markii taa lagu jiraa qur-aan soo degay ilaahay rasuulkii ilaahay ku amriyaya mu'miniintii inay dee usoo jeestaan shadr almasjid alxaraam rasuulkii ilaahay markaa dadad wuxuu joogay dee masjidkiisii madiinana masaajido yaroo kale ayaa jiray oo jimco laguma tukan jirin oo jimco iyada laguma tukan jirin oo kaa rasuulka laysugu iman jira salawaatullaahi wasalaamu caleyh ee dadkii iyagoo dee hawlahoodii lahoo ashkaashoodiiyo khaasatan beerahoodii reer madiina kuba shuqloonaa reer kastaana meesha uu deganaa halkii beerahoodu ay kaba dhowaayeen ay ahayd saa daraaddeed madiinana markaa may xidhiidhsanayn oo waabay gogo'nayd oo reer kasta halka beerahoodu yahay baa degaankoodna uu ahaa bal markaa halkan masjidku yahay iyo dee reer reer bani najaar laydhaao khasraja ayay degaankooda ahayd ayaa waxaa jiray masaajido yaroo kaleo waqtigii rasuulkana sagaal masjid baa jiray sagaal masjid oo kuwaa yaryar ah oo dee magacyo qabaa-ilnaba lahaa dhib ma laha haddii magac qabiilo loo yeelo arrintu ay tacriif un tahay sida dee masjidkaaba reer bani salema iyo masjidka reer bani zureyq oo kale iyo masjidkan qubaana waaba kii ugu horreeyey rasuulka ilahi intaanu kaa kala gaadhin oo asaaskiisa dhigay markii uu hijrooday haddaba dad la soo iyadoo rasuulkii ilaahay halkaa isagu qiblada usoo tukaday ayaa dadkii dee masaajiddaa yaryar ku tukanayay een warkii weli gaadhin salaadaasoo kale uu rasuulka ilaahay uu xaggan u tukaday iyagu baytulmaqdis bay u tukanayeen salaad subax baabay haytan hadda weliba waxa laga halkaa habeenimadii horteedba ama ay soo degtay aayaddu ayaa iyagoo salaadii subax ku jira reer quba ay ku jiraan baytulmaqdisna ay u jeedaan oo salaadii lagu jiro ayaa nin soo maray rasuulkii ilaahay la soo tukado markaasuu la hadlay iyagoo salaadii ku jira uu yihi waxaan caddaynayaa ama anqirayaa rasuulkii ilaahay qur-aan inuu xalay kuba soo degayoo loo faray ama loo jeestay xaggan kacbada eg may odhan bal waa ruux keliya qibladana yaqiin bay ahayd in qibladani ay qiblo tahay wax hubaala oo qadciyay ahayd kana waa nin keliya oo dhici karta warkiisu sahw iyo qaladba geli karo laakiin maxay tahay ruuxii siqadaa qowlkiisii waa la qaadan xataa haddaanu yaqiinba keenin be yaqiin buu kor yeelayaaye iyagoo salaadii ku jiray isbedeleenoo xaggi xaggaa uga jeedeen bay xaggeenan oo kale u soo jeesteen iyo xaggii kacbadu kala xigtay maxay aqbaleen khabarulwaaxid bay aqbaleen ruuxaa keliya markaa saxaabada markan la eegna laabanka ay umuuraha usoo laabayeen akhbaarta aaxaad ee waxyaalo markii hore ay kuba sugnaayeen ama ay qabeen ugaba tegayeen dee waa wax aad iyo aad u badan oo taasna ay tahay ee khabarulwaaxid inuu keligii u xujo yahay weeye oo umuurahan deena ama nahyi iyo amarba ama waxaw amar iyo nahyi dee camalkii iyo tarkiiba ficil iyo tarkiiba loogu camal falayo bal taasna waa midoo waatu ishaaraysna waa xadiid waxaan oo dhami waa axaadiis baa ishaaradu ay tahay wa akhdi ljizyati jizyada qaaditaankeedba sidii kuba sugnayd min almajuusi majuus lagaba qaado tanna majuusi waa niman dab caabudi jiray oo dee dhulka ciraaq iyo markaa hore iyaga ka talin jiray wadan qayb baxrayn waktigaa la odhan jiray oo maaha baxrayntan imika waa gobolkan alaxsaa la yidhaha ama mandiqada sharqiya sacuudiga ayaana berkaa baxrayn la odhanayay halkan markaas laguma idlaaqi jirin oo dee waa berigan sacuudigu baababa kaba mid ahayd halkaasna way soo gaadhsnaayeen magaalada hajar la odhan jiray oo kale waana halkan xadiidkuba kuba tacalluqsanaa ee kollay wixii ka sheeyana bilaadood bay ahayd oo nimankaasay ahaayeenba haddaba in ilaahay subxaana wa tacaala dee suuratu towbaba si uu inooguba faray dadka iyagu ahlalkitaabka ah hadday jizye bixiyaan jizyadna waa mablaqa maalahoo dadkooda ragga un lagaba qaadayo xooggala un lagaba qaadayo oo ay ku helayaan nabadgelyo iyo xuquuqda muslimiinta inay yeeshaan oo bal inta zakada muslimiinta looga qaado kaba yaroon uba dhigmin taas hadday bixiyaan waa tan amni iyo de la siinayay la daafacayo la ilaalinayo xuquuqdii muslimiintana ay yeelanayaan haddaba qur-aankii maxaa ku sugan dee ahlalkitaab ahlalkitaabna yahuud iyo nasaaray ahayd bal taas bay ahayd ama nimankaa dabka caabudayay majuusta ah in dee iyagu marka la eego dad aan idhaahno ahlukitaab bay ahaayeen may ahayn bal shiba kitaab barhkood haba yidhaaheen ka waxaa dhacday cumar oo kale waktigiisii rasuulkii ilaahay waa ka qaaday cumar laakiin cilmigaasi agtiisa ama xadiidkaamuu ahayn waktigii cumar isagoo amiir almu'miniin ahaa bilaaddii islaamkana dee markaas markaa ay degan yihiinba oo iyagu meela ay degan yihiin ayaa wuxuu yeelo oo nimankaa kaba yeelo jizye in laga qaadiyo in kale ayaanu garanayn oo muu ogeynba taas markaa saxaabigii jaliilka cabdiraxmaan ibni cawf ayaa wuxuu usoo shee u sheegay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nimankii majuusta ee hajar degi jiray mandiq baxrayn ayaa caasimaddii ama halkii dee magaaladoodii ugu roonayd ahayd inuu rasuulka ilaahay jizye kaba qaaday cumar markaa muxuu yeelay tii buu fuliyey oo usoo dee noqday oo bal markaa taas xadiidka inuu rasuulka ilaahay jizye ka qaaday majuusta ajarna cabdiraxmaan ibnu cawfna waa xadiid saxiixayn kuba sugan ama cibaaradan sunu bihim sunata ahli kitaab lafdigaasi isagu saxiixayn kuma sugnae dee aimada qaarkood baa soo saaray cibaaro yaroo raacdo dee hayra aakili dabaa'ixihim wanaakixi nisaa'ihimna kolley waa cibaaro aan sugnayn oo kale laakiin saabuni oo kale kitaabkiisan rawaayiculbayaan ama axkaamta qur-aanka uu kagaba hadloo kale ayaa meela dhacday inuu kaba cabiro inuu dee lafdigaas saxiixa uu ku sugan yahay laakiin arrinku taas ma aha oo dee kumoona sugna lafdigaasi dee saxiixna cibaaradu ma aha macnuhuna uu yahay macnuhu waaba iska qaadi macno maqbuulu noqon kara oo ah camal sidii loola dhaqmeeyo xagga jizyada qaaditaankeeda lagula dhaqmaya ahlulkitaabe laakiin dee sa nimanka ahlulkitaabka dumarkooda in la guursaa bal jaa-is ay u tahay oo kale muxsanaadkooda iyagii jaa-is ma aha weeye ee dabaaixdooda waxay gowracaana la mid maaha wixii ahlulkitaab gowracay taas baa cibaarada tahy macnaahaan uma jeedeen laakiin lafdigaan leeyahay hubuutahaan iyo in saxiixa loo tiriya ayaan meesha laakayn haddaba bal markaa taas oo kale waakhid iljizyati min almajuusiga ahlilkitaab muxuu u laabmay cumar waa cabdiraxmaan bn cawf qowlkiisii wa camati afcaali rasuuli llaahi sala allahu alay waslm fii buyuuti waxaa kaloo iyadana dee meeshan ah oo waxyaalihii dee ama waqaa'icidii kala dunayd ee saxaabadii rasuulku akhbaar waaxid ay u laabmeen ay qaateen ay ku camal faleenba kaba mid ahayd afcaashii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aqaladiisa kuba sugnaa macnaa dee aqalada dadkii inoo soo naqliyay wixii dhexda guriga uu kulaba imanaya ama guriga marka uu ku sugan yahay ragmay arkahayne waa dumarkiisii dumarkiiba axkaamo kala duwan bay inoo soo naqliyeen caaisha ha uguba badnaatee axkaamtii waa loo laamayay bal dee masaa'il waaweyn oo saxaabada iskuba khilaafsanayd oo laba kooxood la kala noqday markii iyagii dib loogu noqdo layidhi iyagaa ugu war badan halkan ugu xogogaalsan ay soo sheegeen khilaafkii oo dhami waa isuulo qowlkoodii unbaa la qaato waxaa kaba mid ahayd bal dee ninku hadduu haweenadiisii u tago oo dee bal maalan exal uu kuba dhaco ama qaxda ay tahay kaba cabiro adigu wax maniici aanay kaba iman jimaaci waa dhacay maydhi miyaa lagu leeyahy mise laguma laha oo kale taas oo kale dee saxaabada qaarna ay lahayn maya wuu weysaysanaya uun kuuna maya waa maydhanaya markii arrintu taa gaadhaa la diray axad saxaabadii ka mida abu muusa oo caaisha loo diray warran baa la yidhi oo xadiidkii bay sheegtay ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba algusl hadalkii waa go-ay waana taasoo waa dee afcaashii kale iyo waxyaalihii kale dee iyagu ay xogaal ka wahayna la weydiinaya iyagu kaba warramayayna waa khabar waaxid oo loo laamayay ahayd oo lagu camalfalayay bal markaa taasna afcaashii rasuulka halka ahayna waa jaanibkan bal markaa umuuraha iyo waxyaalo kaleba maxay inoo caddayn dee khabar waaxid inuu dee meesha yaal laazim uu yahay bal ay waajib noqonayso in dee lagu tacabudkii iyo camalfalkii welina adiladii way socotaan marka maxaa ka mid ijmac الصaxaaba mid buu kaba dhigay famin dalika iجmac الصaxaaba وmin dalika qowluhu taعaalى ya ayuha اladiina aamanuu in jaءakum fasiq binabaئin fatabayanuu iyo waqowlihi ilahay qowlki waqowluhu ilaahay qowlkiisu yihi falowlaa nafara min kuli firqaةi minhum daa'ifa na wuxuu leeyahy labadan aayadood labadooduba waxay daliil u yihiin khabar اlwaaxid in dee tacabudkii uu bal dee jaa'isba malihiine waajib uu noqonayo taas bay daliil u yihiin xagga aayadda hore haddaan eegno ilaahay wuxuu ino dee yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun ku faasiqa hadduu idinla yimaado binaba'in fatabayanu bal iska hubsada oo nin faasiqa uu war idiin keeno warkii ha ku camalfal meesha jira xaggee khabarulwaaxid inuu xujo yahay ama lagu camalfalayo taas ay inooga tilmaamaysaa aayaddu in ja'akum faasiqun waa shardi shardiguna san hore usoo maray dee mafhuum mukhaalafuu yeeshaa mafhuum mukhaalafuu yeeshaa maxaa markaa mafhuumkii mukhaalafo noqonaya ruuxaan faasiq ahayn waa ruux lagu kalsoon yahay hadduu warkii idinla yimaado waa qaata weeye oo ku camalfala waa ruuxii aan dee ahayn faasiq ruuxaa dee siqada ee lagu kalsoon yahay ee cadaala ay u sugnaatay warkiisii fatabayanu ama fatathabatuda qiraa'ada kalea meeshii ma imanayso ee waa la aqbalaya marka maxay tahay khabrulwaaxidka aqbalkiisii baa inoogu sugan ama aayaddan kale falowlaa nafara min kulli firqati minhum daa'ifa oo dee waxa weeye waxay dee dadkii mu'miniinta arrinkoodu ma aha inay dhammaan ba yidhahaan jihaad baadan tegaynaay may bal falowlaa nafara muu baxo min kulli firqatin koox kasta oo minhum yaga ka midaba daa'ifa halkana maxay wejka istidlaalku waxa weeye lafdigan firqa luqada cabeed maxaa saddex iyo wixii ka roonba firqo way noqdaan in daa'ifana saas oo kale saddexdiiya waa noqonayaan waxaa kaloo laguba idlaaqaa mid iyo labana waa lagu idlaaqaa laakiin bal firqadii haddii aan saddex kaba dhigno oo la leeyahay kooxdaa firqadaasa daa'ifo iyaga ka midi ha baxeen oo dee tafawuqii diinta iyo barashadii ha u baxeen si ay qoomkoodii ugu digaan oo warkoodii ha loo aqbalee maxay noqon dee firqo aan saddex ba nidhi hadday daa'ifo ka baxdo mid iyo labaa baxay mid iyo laba ayaa baxay bal hadday xataa ka yar roonaadaan oo saddex iyo afar iyo ay noqdaan dee koox yaroo kooban oo ayaa baxaysa meesha waa halkan wadka istidlaalku arrintina lacallahum yaxdaruuna baa kaba dambayso markaa maxay noqonaysaa haddii bal matalan dadka caynkaasee mid iyo lababa noqday ee baxay soo noqodkoodiina dee digniintoodii qoomkoodii ay u digayaan meesha imana si ay u digtoonaadaan oo ay isagaba dhowraan waxaa dee ay kuba halaagsamayaan taasi waxay muuqanaysaa haddaan warkooda iyo khabarkoodaas inay aqbalaan waajib meesha aanu ahayn dee diritaanka iyo bixitaankooda wax faa'idaa ma yeesheen weeye waa jaanibkan waa wejka istidlaalkoode waa umuurta halkan waayo inoomay soo dhigan xaggan ay u daliishadeen culimmadu khabarulwaaxid inuu xujo yahayn saddex ma tawaatara oo waxaa kaloo adiladii kamida wixii iska tawaaturay waa si badan baa laynoogu soo noqliyo cadad badan aho tawaaturaybe oo ah min bacثihi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay diritaankiisii alaxaada axaad waa ashkhaas kooban sa mid midba fi nawaaxi jihooyinka iyo nawaaxida uu dirayey wuxuu ugu dirayena litabliiq اaxkaami axkaamtaa shareecada gaadhsiinteeda la gaadhsiiyo maca alcilmi iyadoo dee lagaba warhayo oo la og yahay bitakliifi اlmabcuuثi ilayhim kuwan iyaga xaggooda loo dirayo takliifka lagu kalifayo bidalika macnaa alcamala bidalika sida cibaaraday qoladay kaba soo qaadaan sidaan filayo cibaaradooda ahayd ama kitaabkay kaba soo naqliyeen oo sharxu kawkab ilmuniiro halkan alcamala ugu sugnayd camalfal waxaan ay ninkani uu soo gaadhsiinaya ku camalfalaan oo kana waa daliil kale oo maxay ah rasuulka ilaahay waxaa inooga sugan oo si mutawaatira inooga sugnaatay jihaadkii kala dunaa ashkhaas buu u dirayay bal ruux ruux buu u dirayay waxaaba la ogyahay maalin keliya oo dee cadad malaa tobaneeye ku dhow oo waraaqa sida isaga kaba sida mulugtii iyo umaradii jirtay uu kala diray markii uu xudaybiye ka soo laabmay dee meelihii kale iyo manaadiqdii kalena mucaad buu diray oo abu cubayd uu diray oo cali bnu abi daalib buu diray oo rag kaleo kala duwan buu dirayoo shaksi shaksi ah oo uu jihaad u diray wuxuu u dirayeyna si ay axkaamtii u gaadhsiiyaan haddaba haddaan khabar alwaaxid ama akhbaar alaxaad in dee ma tacabudkeedu aanu dee waxa weeya ilaa xad mutawaatur la gaadho aanu meesha banaanayn oo kale ama aanu waajib ahayn dee ruux keliya lama direen inay dadkan loo diraya waxay mukalafiin ku ahaayeen waxaa ruuxa keligii soo gaadhsiinaya axkaam inay ku camal falaan taasna de waa inay waajibto khabarulwaaxid ay tahay in la aqbalo bal waa umuurihii ujeeddadu imaka halkan wax ishkaalay innaga malaa inama taalo allahuma dee qolooyinkan ama dee meelo qaarkood qur'aaniyiinta iyo waxyaala kuwa la yidhaaha mooyaan ishkaal saasi maba jirte laakiin waqtiyadooda nimankii asxaab alahwaa oo kale dee bal matalan kala dunaaba ay barhkood umuuraha diidayeen oy inkirayeenba ama khabar alwaaxid inuu dee lagu camal falayo bal markaa umuurahan bay dee tahay halkan aimadu adilada ama iyo waxyaalaha ay u badiyaanba sheegitaankeeda arrin afraad inciqaad اlijmaaci ijmaacii ummadda guntankiisa uu kuba guntamay weeye fii qabuuli qowli lmufti muftiga qowlkiisa aqbalka la aqbalayo fii ma yukhbiru bihi wuxuu kaba warramaya can danihi marihiisa u ah wa qabuulu qowlihi qowlkiisa aqbalkiisa oo qowlkiisoo la aqbalo fii ma yukhbiru bihi wuxuu kaba warramaya can الsamaaci maqal aladi samaacaasoo laa shaka fiihi shaki aanu kuma sugnayni awlaa markaasaa kaga mudan oo waa arrin kaleo maxay tahay tanna waxaa lagu ijmaacsan yahay ruuxii muftiga ahaa ee su-aal dee ruuxii bal maalan dee uu weydiiyey dee isagoo aan heerkiisaa gaadhsiisnayn sidiisoo kale aan mujtahid ahayn bal ama aan dee aqoontaa lahayn uu weydiiyey su-aasha jawaabta uu kaba jawaabayo ruuxani isaga weydiiyey dee waa taa ilahay li fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuuno inuu qaato oo u aqbalo dee waxa weeyaan isagii way laazimaysaaba oo adigu bal matalan waa aqbalaya horta taas waana lagu ijmacsan yahay inuu aqbalaya waana shaksi keliya welibana arrintan ah jawaabtani deyne maaha naqlin uu wax soo naqliye fahamkiisii diineed iyo masalada si u fahamsanaayo nusuusta ugaba fahamsanaabuu u sheegay fahamkuna arrinku waxa weeyaan kol hadduu masaladu ijtihaadi ay tahay waa dani weeye oo dee waa saa daraaddeed baa culimada aan arkayna aayaddii qur-aankayda xadiidkii ama masaladii inay aqwaal kala duwan leeyihiin arrinku maaha naski ay isku khilaafsan yihin midkood maaha naska diidan midna uu aqbalsan yahay arrinku taas ma aha ee waa fahamkii naska ayay isku khilaafsan yihiin oo dee taasna kollayna waa ishkaalka dee inaga inaba haysto oo masalan marka dadkan dee kolkol odhanaya sheekh fulan wuxa uu yidhaahaana waa wada xaqun kan kalena waa taas oo kale sheekh fulan waxa uu leeyahay naskii maahay waa fahamkiisii marka taasna ma keenayso dee isagii in si kastaba laga dhigo micyaar dadkii ama lagu xidhiiriyo ama lagu gooyo ama arrintii la yidhaha wixii fulaan yidhaahaaba waa xaq uun waayo naskii waa shay fahamkaygan anigu aan fahamsanayo sian u fahmayno taasoo fahamkaygii waa laygu khilaafi karaa kana fahamki marka arrinka meesha jira naskii maaha de waa faham baale iyo si uu ruuxani ufahmayo isku khilaafsanya khaasatan culimada toosan oo kale oo dee ma jiro nin imaamo oo nas uu arkayo wax caaridayaa jirin ama dee uu isleeya dalaaladiisuna aysan u toosan tahay iska khilaafayo ra'yi iyo wax kala qaadanaya taasi ma jiro ama naskii baaban soo gaadhin ama naskan baan agtiisa kuba sugnayn oo agtiisa kuba daciifa ama wuxuu arkaa dalaaladani inaanu dee macnahan tilmaamahayn buu arkaa ama se waxaabuu arkaa wax caaridayo ka xoog badan oo meeshii inuu jiro oo kale umuuro siaasaa jirta ee maaha un naskii un sidaas loo khilaafayo marka arrinku waxa weeyaan waa faham marka ruuxii muftiga waa tan uusoo dhigtay waa tan uga jeedee ruuxan muftigii markuu leeyahay xukumkii masaladu waa taas oo kale dee waa si isagu ijtihaadkiisu gaadhsiiyey ama fahamkiisu ahaa xataa suuradaas oo kale dee isaga sharcan uma toosna inuu yidhaaho kan baa xukumkii ilaahay ah oo rasuulkii ilaahayba salawaatu ullahi wasalamu aleyh xadiidka saxiixa muslim ku sugan dadkii uu diraya saxaabada ahaa muxuu ku odhanaya dee waa u tilmaamaya say dee uu kula dhaqmayaan dadkaa u diraya jihaadna way uba socdeen markaasaa waxaa kaba mid ah hadalladiisii haddaad qoom uba tagtaan oy idin weydiistaan inaad xukumka ilaahay siduu yahay aa ku xukumtaan aa ku dejisaan taa ha aqbalina ee ku dejiya idinku xukumkiinii waayo inaad xukumkii ilahay waafaqaysaan iyo in kale taa war uma haysaan oo ijtihaadkaagani kol buu tii khilaafi karaa weeye laakiin adigu taasaad mulsam kuba tahay isagu wuxuu dee mutacabad ku yahay ama mukalaf ku yahay waxaa uu marka fahamkiisu gaadhsiiye naskiga inuu raaco ruuxii muftiga ah marka kii kale u jawaabayana ti uu ka aqbalaya dee kol hadduu bal danigiisii arrinku waa kaa wixii aan dee dalaaladiisu qadci ahayn weeye iyada taasi ijtihaadba maaha de oo ruuxda salaadu waa waajib oo kale ama umuurahan dee inoo tawaaturay iyadu wax ijtihaad way ka baxsantahoo dee naskii baa dalaaladiisu qadcitay waa umuurihii ijtihaadigaa baan uga jeeda marka kol haddii danigiisaasba oo ruuxii laga aqbalayo dee ninkii caynkaas ay danigiisii ka aqbalayni hadduu xadiid inoo soo wariyo arrintuna ay maqal tahay dee in laga aqbalo tadaa taasa tanaa kaga xaqle waxaan aan ijtihaadkiisu soo gelinee naqli uu inoo soo naqliya isaguna ruuxa lagu kalsoon yahay ah dee inaan taas ka aqbalno oo khabarulwaaxidkiya markaa kaasa khabarulwaaxidkiya ayaa kaga mudan dee iyadoo danigiisa aqbalkii la aqbalaya layskuna ijmacsanaayo dee bal matalan dee inay khabarulwaaxid fatwo waxa weeyaan khabar ulwaaxid marka ay fatwo tahay markay shahaado tahay markay dee umuurahaatay guud ahaan waa meelihii loogu camal fali jiray kolley ijmaacaadna usoo naqliyeen bal umuurahan oo dhami waa khabar ulwaaxid xujiyadiisa waana yar dheeraatay taqsiim alaxaadi min xaysu ruwaatuhu qilatan wa kahran bal markaa tacabud biakhbaar alaxaad baan helay aan soo ogaanaan leeya on kaba soo baxno weliba si fiican ay usoo cardiyeen adiladii dee aad ishaaradaa badnayd oo kale waqtiga waxa iga qaatay bal siaan nusuusta meesha jirta aan dee dib aan ugu celino loo ogaado waxaan hadal inaanay ahayn bal nusuusteedii iyo wixii jiray haddaba akhbaartii aaxaadka qaybinteeda la qaybinayo min xaysu ruwaatuhu xagga marka la eega dadkan warinaya tiradooda qilatan yari iyo kasartan oo ujeedadu akhbaartii aaxaad kol haddaan leenahay waa wixii aan mutawaatir gaadhin oo dhan ruux keliya wuxuu warinaya waa khabar akhbaar axaad ama khabar ulwaaxid laba kay warinayaan waa khabar ulwaaxid saddex kay warinayaan ama afar iyo waa khabar ulwaaxid marka tiradan dee marna yaraanaysa marna badnaanaysa markan jaanibkaa ictibaarina weeye muxaa la kalaydhaa muxuu uqaybsamayaa taas weeye waana umuuro halkan asalkeedu yahay cilmulmusalaxe halkan aanu asal u ahayn laakiin ay noo ishaarayaan tanqasimu way qaybsanaysaa akhbaar ulaxaadi min xaysu kasratu ruwaati wa qilatuhum marka laga eego xagga ruwaadan dee akhbaar ulaxaad badnideeda iyo yaridooda ilaa alaaثati aqsaam mashhuurin caziizin gariibin oo saddexaasay u qaybsami waa mashhuur iyo caziiz iyo hariib maxay karayeen waa tan falmashhuuru mashhuurku maa qasura wixii gaabnaado weeyo fii cadadi ruwaati marka tirada ruwaadiisa la eego can darajati tawaaturi tawaatur derajadii kaba gaabnaada walam yanzil aan dhaadhicin fii dabaqatin dabaqo min dabaqaatihi dabaqaadkiisa ka mida can alaaثatin saddex aan kaba dhaadhicin oo muxuu yahay xadiidku marka aan ruwaadiisu tiradii badnayd ee caadadu fogeynaysay inay been isku waafaqaan aanay gaadhsiisnayn xaggaas sare weeye markaan eegno xagga yaridana saddex aanu kaba yarayn ruwaadiisu ayaa mashhuur lagu magacaabaya weliba wuxuu kaba cabiraya dabaqo dabaqaadka sanadka kaba mid oo macnuhu waxa weeyaan sanadkii bal haddaan imaam malik oo kale soo qaato oo kale markan uu isagu naafic wax ka warinaya naaficna ibnu cumar ibnu cumarna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba dabaqo keliyaan markaa haynaa waa dabaqada sheekhiisa naafic iyo dabaqada ibnu cumar waa dabaqadii saxaabada iyo dabaqadii taabiciinta haddii arrinku sii kordho oo bal masalan bukhaariyo aan soo gaadhno isaguba asaaniid saddexuu leeyahay kuwa dee waa kuwa ugu yaro oo koob iyo labaatan ama laba iyo labaatan xadiis waxay isagiiyo rasuulka ilaahay saddex ay udhexeeyaan inta kale way ka badan tahe laakiin tiradaasaa marna afar noqonayso iskaba badan marna sideed gaadhaysa waana suurtagal xadiis dee sagaal gaadhaya inaan helo muslim isagu saddex ma lehe afar ilaa sideed ama sagaal ayaa isagiiyo rasuulka uu dhexayn kara bal taasoo kale weeye haddaba in raggaa kala warinaya dee midba mid ka warinaya midba mid ka warinayo daba ayaan dabaqaad ku magacaabaynaa sanadka haddaba waa inaanay marna tiradu hoos uga dhaadhicin saddex waayo hadday saddex hoos uga dhaadhacdo magac kaluu yeelanaya hadiyo goorna tirada yar baa xukum kale oo xukumka la siiya tirada yar baa la siiya oo iyadoo sanadkii dhowr dabaqa ay wada saddex ayeen hadduu mid laba noqdo labadii baa xukum magacii naga qaadanaysa ee bal matalan walow xadiisku dee labada magacba uu inoogu kulmin karo bal markaa wuxuu leeyahy kaa aan saddex marna hoos uga dhaadhicin kaa mashhuur baa laydhan miaal miaalkiisu waxa weeye xadiiu almuslimu man salima almuslimuuna min lisani wayadi xadiidkaas aynu wada garanaynaba weeye ama la wada xafidsan yahayba alxadiia tamyel xadiidkani haddaan dee bal dabaqada kalama tirin karno dabaqadii saxaabada eegno weliba inta saxiixayn ku sugan aan eego bukhaari iyo muslim cabdullaahi ibnu camrin iyo abi muusa alashcari way isku waafaqsanyihin macnaa labadaas saxaabiba rasuulka yani lafdigan wada lahaaninbe xadiidka way kaba wariyeen oo bukhaari iyo muslima jaabir ibn cabdillahina xadiidka rasuulka ilahi u ka wariya lakiin saxiixa muslim buu ku sugan yahay markaa saxaabadii maxaan haynaa saddex saxaabi ayaabaan haynaa hadhowna dadkii koladii saxaabi aan hayno nin kastaaba intaasoo xor u yeelanayaa tirada way sii banaanaysaa way ka banaatay kaasi waa mihaalkii walcaziizu caziizkuna maa nazala wixii ka uu dhaadhaco weeye sanadu sanadkiisu walow fii bacdi dabaqaati ma hayaan u wada noqoninba xadiidka oo dhan dabaqaadkiise xataa meelun haba noqoto dabaqaadkii sanadka kaba mide ilaa snayni laba uu dhaadhaco faqad oo keliya oo waxa weeyaan xadiidka sanadkiisii ama laba raawi ay warinayaan ee wax ka badan aanay halkaa kuba sugnayn macnu maaha weligiiba inaan helo laba inay wariyaan o laba kale ka wariyaan laba kale ay ka wariyaan taas way adagtay siaan u hela ama maba helayno laakiin waan heli karnaa meel iyo laba iyo saddex isbaxiga inay laba laba ay yihiin waan heli karnaa haddaba kaas oo kale caziiz baa lagu magacaabaa mihaal oo xadiiu laa yu'minu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waladi wa waalidi wannaasi ajmaciin waa xadiidkaas buhaari iyo muslim abu hurayre iyo anas labadaasay ka wariyeen abu hurayrana waa wariyey anasna waa wariyey marka labanayna rasuulka ilaahi ka wariyey anas marka la eego laba nin baa ka wariyey isagana labadaa nin mid kasta labaa kasii wariyey ee laakiin marka kuwa saddexaad la soo gaadho ayaa xadiidka dadkiisa ay bateen dariiqa anas baan ujeedaa ka abi hurayra u ka banaan karaa xagga horeba kaasna maxaa la yidhaha caziiz baa la yidhaha oo ujeeddada markii hore dariiq keliya u ahaa dariiq labaad xoogeeyey waa min alciz og waa xoogoobay oo dariiqan labaad buu kuba xoogoobayba wlgariibu gariibkuna waa kii maa nazala wixii uu dhaadhaco weeye sanaduhu walow fii bacdi dabaqaati ilaa waaxidin dabaqaadka barhkood mid uu dhaadhaco ujeeddadu xadiidka raawi keliya warinayo xataa taas yaanay sanadkao dhan noqoninba ee meel keliyaba haba noqotee kaasna waxay culimmadu ku magacaabaan ama xadiis marka la joogiya musalax qaabkii baa lahaan leeyahy cilmi usul maaha jaanibkaasi gariib baa lagu magacaabaa mihaaluhu mihaalkiisu xadiisu cumar bn cumara bni alkhadaabi radia allahu canhu waa xadiidkii cumar aladi xadiidkaasoo yajcaluhu ay yeelayaan kaiirun in badan ay yeelaan oo min almusanifiina ragga alifa fi lxadiidi xadiidka kutub ay uba qora ama kutub alifay xagga xadiidkaa in badan oo kaba mida ay dhigaan faatixata kutubihim kutubtooda bilowgeed oo bukhaari baa ku bilowda de aimo kalena waa arrintooda bal imaam nawowi haddaan soo qaadan arbiciinkiisa waa ka ku bilowday riyaadkiisa waa ku bilowda adkaarkiisa waa ku bilowda kutubtaasoo dhan waa ka ku bilowda haddaba xadiidkaa bilowga ah kaasba weeyaan wahuwa qawluhu salى اllahu alayh wasalam inama alacmaalu bالniyaat wainama likuli imri'in ma nawa alxadiida xadiidkaa taamira marka xadiidkan markaan eegno in xadiidkani waxa ay jirta oo muslim baa wuxuu dee kabow ayaa horta ba laftii wariyey me bukhaari iyo muslim baa ka wariyey cumar ibn اlkhadaab bay kaba wariyeen ma hayno dariiq kale ama saxaabi kale oon cumar ahayn oo sanadkiisna inoo sugan yahay oo rasuulka ilaahay kaba sheegay markaa raawi keliya ayaa halkaay walo dee waqtiga cumar uu mashhuuraayo dee mimbarada uu kaga khudbaynayay cumar markaan eegno calqaamatu bnu camrin la yidhaaho waxa weeyaan ayaa cumar ka wariyey oo dee khudbadiisaasna inoo soo naqliyey ninkaasna isagana ma hayno cid kale oo dee saasoo aan laku kalsoonahay oo warisay ninkaasna moxamed ibnu ibraahim utaymi nin la yidhaaho waa taabici isaguna ayaa ka wariyay waa laba taabici marka moxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaari oo isaguna taabiciintii yaryarayda saddex taabici baa markaa sanadka xadiidka kala warinaya iyo saxaabigii isaguna waa mid keliya laakiin yaxya markii la soo gaadhay ayuu xadiisku dee aad iyo aad ruwaadiisu bateenoo barhkood ay dhahdeen ilaa dhowr boqol oo ruux ayaaba kaba wariyey de bal markaa taas waa boqolaal baabay gaadhsiiyeen inay kaba wariyeen in xadiidkaa yaxya ibnu saciid alansaari marka halkuu ka faafay xadiidkii waa markaa taabiciintii halkii ugu dambeysay aan gaadhnay dadka atbaacu taabiciinta uu soo galay ayuu xadiidkii ruwaadiisu ay badnaatee markii hore waa ad yar yahay kaas maxaa lagu magacaabaa hariib oo de waa xadiidkaa nin keliya warinayo sida ruuxan aan leenaha waa hariib oo waddankiisii maba joogo waa keligii oo kale oo hariib buu meesha ku yahay arrintaas oo kale ay tan bal markaa saddexaa magacba maxaa leh ama saddexaa noocba akhbaarulaxaad baa saddexaa u qaybsanta aqsaamulaxaadi taasi waa xagga marka la eega ruwaadda tiradooda badnideed iyo yarideed aqsaam alaxaadi axaadda aqsaamteedii iyo qaybaheedii min xaysu alqabuul aw iradd xagga aqbalka la aqbalayo ama celinta la celinayo markan jaanibkaa laga eego oo ujeeddadu xadiidkii axaad mid la aqbalana waa leeyahay dee kaa in ayn soo aragnay in m dadka tacabudkiisuna waa kii la aqbalayunbu wada noqonaya mid la celiyana uu leeyahay isagoo khabar waaxida marka wuxu uhi min almacluumi waxaa la ogaya waxaa kaba mid ah ana almutawatira maqbulun qaطcan xadiis kol haduu mutawaatir yahay waa kula aqbalayo dee bal waa kaa cilmi iyo qiin noo faa'iideynaya ama khabar lwaaxidi xadiidkan khabar lwaaxid fayakunu صaxiixan صaxiix buu noqon karaa wayakunu xasanan xasanna waa noqonaya wakilaahumaa صaxiixa iyo xasanku maqbulu mid kasta labadoodaas mid kastoo kaba midiba kula aqbalayo weeye oo lagu camal falayo wayakunu ضaciifan waxaa kaluu noqdaa khabarka waaxidku daciif buu noqdaa wahuwa almarduudu haddaan wax kaba la helin waa ka la celinaya isagoo isaga laguma camal falayo khaasatan weliba axkaam lagama qaadanayo wadalika haddaba kaasna umuurahana waa umuurihii musalax weeye wadalika bal arrinkan ah uu marna maqbuul noqonayo marna dee uu noqonayo mid aan maqbuul ahaynba kii maqbuulkaana labada uqaybsamayo waxa weeye bixasabi qaraa'ini sixati waalxusni sixada qaraa'inteedii waa ujeeddadu waa umuurihii inoo keenaya sixe shuruuddeeda ahaa ama xasannimo qaraa'inteed taafiiradeed bay noqotay ee ictibaarteed aw asbaabi raddi ama asbaabtii keenaysay xadiidkan inaan la aqbalin walikulli mid kastoo saddexdaa kaba midoo dawaabidu dawaabid baa usugnaatay kala ati sidaa soo socotaa waa bal asaxiixu lidaati saxiixii buu kala qaado waa dee saxiixa laakiin ligayrihi lidaati buu kala qaadayaan huwa ka saxiixii ma tasala xadiidku xidhiidho weeye sanaduhu sanadkiisu biriwaayat alcadli ruux cadaale ay u sugnaatay riwaayadii addaabida wax qabasho leh ama dabdiba dabdan dabdi taaman dhan oo ama kitaabkiisaoo xadiaad ugu dabdisa xadiidkii oo ugu saxdu ku haysta kuna dhowraya ama se uu korkuu ka hayaayo mar alla markuu isdhaha sheegmasiisii buu usheegayaa xifdi dhan buu xafidsan yahay min gayri shuduudin iyadoo shuduudnima aanay gelin walaa cilatin cillo waa shuruuddii xadiidka saxiixa ee halkana haddaan isdhaaho umuurahan sharax waxay noqonaysaa baabkiina waan kaba baxaya casharkiina ma soconayo ee muhimku waxa weeyaan shuruudahanu inoo dhigtay sanadkuna kaa ruwaadiisii ujeeddadu dadkii kala warinayay midba mid uu joogo bal maalan bukhaari oo kale hadduu xadiis noo warinayo waa in sheekhiisi joogo sheekhaa sheekhiisi joogo sheekhaa sheekhiisi ilaa rasuulka ilaahi laga gaadhayo haddii mar uun la waayo laba ruux oo ay isku xigaan aan wax kala maqlin xadiidku dee sixadii waa kaba baxayaa oo kale cadaaladuna waa cadaaladan dee cadligii riwaayo weeyaan oo ruux muslim oo baaliq oo caaqil oo wax fisqiga asal ahaan ka badbaadaya wax muruu'adiisa xumeeya oo kale dabdigana waa ta aan sheegay shuduudkuna wax caaridayo ka xoog badan waa inaan la helinun ciladna inta badan axaadiidtaa hiqaadkay ku timaadaaye waa wax qarsoon oo xadiidka kusoo baxo tilmaamaya ama arrintu ay tahay khada iyo waham xadiidka dhacay iyo sidiisii inaan loo soo warin oo kale un waa umuure imaka halkan aan ku sharxi karahayn bal kaas weeye waligayrihi saxiixa ligayrihina maa khafat fiihi waxay fududaatay weeye ee waana fanigiisiina mahaan leeyaho ninkii dee umuuraha aad u doonaya inuu ka bogto dee cilmigii musalaxbaa dee meeshii jiro oo umuurahaasi ay noogu sharxan yihiin shuruudu saxiixi saxiixa shuruudiisu ay yaraatay fududaatay lidaatihi saxiixa lidaatihi shuruudan imaka aan usoo sheegnay ay hoos u dhacday oo wujubira lagu kabay bikasrati duruq waa tacriifkoodii ama tacbiirkoodii na saxiix ligayri waxaa la yidhaha waa xadiid markii sara xasan lidaatiha shuruuddu ma wada yaraanayso ee xadiidkaa dee sanadkiisu xidhiidhay ruuxiisu cadaalo ay tahay haddii wataa nidhi waa inuu xifsi fiican oo uu mar alla marka uu doonaba uu sidiisii u sheegayo on qalad ka dhacayn uu xifdigiisu leeyahay waa saxiix baan kaba cabirnay haddii xifdigaasi yar uu yar hooseeyo awqaadda qaarkeed dee uu kuba yimaado khada iyo kolkol wax ilow iyo umuura ay kuba yimaadaan laakiin intuu xifdisan yahay ama wax sheegiisa toosan uu kaba badan yahay markaasoo kale dabdigii baa hoos u dhacay oo xasan buu xadiidkiisu noqonayaa haddii laakiin duruqdii ay tacadudo la kabo ayuu saxiix ligayrihi noqonaya waligayri marka walxasanu lidaati maa khafat fiihi kay fududaatay manaa khafa halkaas macnaa ay yaraata weeye waana tacbiirkii xafid ibnu xajar nukhbat lfikri uu kaba cabiray fain khafa adabdu fahuwa saxiixu lidaat xasan lidaati maa khafat lakiin shuruud oo dhan ma aha ee waa xagga dabdiga un haddii waa waxay yaraato ama hoos u dhacdo shuruudu saxiixi lidaati walam yujbar laakiin aan lagu kabin bikasrati duruq waa xadiidka aan leenahay raawigiisu xifsi waa leeyahy laakiin xifdigiisaan kaa aad u adag ahayn xasan buu noqday dariiq labaadna umaynaan helin kaasi wax xasanba waligayrina huwa alxadiidu xadiidkii waya almutawaqafu fiih waa xadiis asalkiisu daciifa oo lagama joogsanayay idaa qaamat hadday xasisho oo la helo qariinatun calaamo ama qariino iyo wax dariiruunoo turajixu xoogeynaysa jaaniba qabuulihi jaanibkii lagu aqbali laha xoogeynaysa wadalika ka xadiidi mastuuri lxaal almastuur hadday ku daayaan aad baaba isagama fiicnayd markii majhuululxaal la yidhaha san xalay soo marray cibaaradu tee laakiin kan kale almastuurun bay ku kaaftoomaan xadiidka raawigiisu majhuululxaalka yahay idaa tacadadat duruqu duruqdiisa hadday tirowdo bal in yarun haddaan halkan sheego ujeeddadoodu waaba ruux aynu ku naqaano xifdi xun iyo xifdigiisii baaba xun ama xadiidkii waxaa galay xifdigiisu waa xun yahaye waa fiican yahaye meeshii kala go' baa ku yimi labada nin ee isku xiga waa iyagoo aan ku kalsoonahay ayaanay dee ninkani ninkan toos aanu xadiidkii uga maqlin oo kale xadiidkii dacfi baa ku imanaya xadiidkii caynkaas ahaa ayaa waxaan u helay sanad labaad iyo dariiq labaad iyo dariiq saddexaad iyo sidiisii ama macnihiisii kuba yimi wixii aan ka baqanayne ninkani inaanu xadiidkii xifdiyin ahaa marka cid kalena ay ku raacday la wariso dee wixii aan ka baqanayna meesha uu ka baxaya waxaan ogaanaynaa inuu xifdiyey marka xadiidkii daciifkaabaa kamayo xasan ligayri buu inoo tegaya waa taasun mas-uulxaalkuna waa ninkaa dusha sare markaynu eegno xumaan kuma ogin laakiin nin aynu hubsanay baatin ahaan maaha xadiidkiisa waa laga joogsan jiray haddii cid kale ay ku raacdo dee bal markaa waa inoo xadiidka waan aqbalayna wan daciifu daciifku huwa isagu aladii kii weeya lam yatasif aan sifoobin bishayin shay min sifaati saxiixi saxiixa sifaatkiisa kaba mida walaa min sifaati lxusni ujeedada xadiidka shuruuddii saxiixa iyo shuruuddii xasanka aan kaba weyno xadiida daciifa laba yidhaahaa ee markaas oo fa asbaabu raddi markaas asbaabtan markaa xadiidka uu daciif ku noqonayo laguma celinayaana ima suquudun min asanad inay tahay dhicid sanadkii ay wax kaba dhaceen aw dacnun ama durid iyo wax ka sheeg fi raawi raawigiisii laba dacniyo inay tahay labadaa mid weeye watafsiilu dalika arrinkaas kala saarkiisa iyo ka hadalkiisuna fii fani lmusalax cilmiga musalaxa ayuu yahay xayثu meeloo yufariquuna ay kala saaraan ay kala duwaan ama kala farqiyaan nimanka culamaء اmusalax bayna kowni saaqidi ka dhacay inuu yahay waaxida mid aw aksara uu ka badan yahay wa bayna kownihi inuu yahay fii awali sanadi sanad bilowgii inuu yahay aw wasadii dhexdii aw aakhiri adugu waa umuuro kolley baab kale ah dee culumtuna waa taa isku wada xidhan jaanib ay fiican ay wadaagsadaan way jiraan waxyaala ay labada fani ku kala badsadaanna way jiraane waxaa hadalkiisa hadalkoodan iyu yahay xadiiska maxaa daciif looga dhigaa ina rasuulka ilaahay hadalkiisu hadal keliyuu ahaa waa hadalka aan odhan lahayn waa hadalkaa ka ugu dee fasiixsan uguna sarreeya saxiixa un ah maxaa hadal rasuulkii ilaahay laynooga soo naqlinayo daciif ay u noqonaysaa arrinku waxa weeye waa sida uu inagu inagu soo gaadhayo oo bal xadiidkii dee ciddii ka maqashay inooma joogto ciddii ku xigtay ciddii ku xigtaye haddaan kutubtiiba qaadano aynu idhaahno rasuulkii ilaahay iyo ninkan kitaabkiisa xadiidka kusoo saaray sida abi daa'uud oo kale afar baaba udhexeeya xadiidkan oo kale laakiin dadkii u dhexeeyey mid meesha ay ka maqayin oo xadiidkii baan arkaynaa saxaabigii ka maqlay rasuulkaba inaan la sheegin nin taabici oo rasuulkii aragunbaa le qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam de markaasoo kale daciif baan ku magacaabaynaa warkii weli ma hubno ciddii ooya meesha baaba ninkan maqani muxuu yahay baaba meeshai iman kara taasoo kale saqad sanad buu daciif u noqday haddii dhexda ay wax ka dhacaanna waa saas oo kale amaa dacniga raawigu dadkii way inoo wada joogaan laakiin nin aynu ku naqaano inaan u dhowrsoonayn oo cadaaladiisii ama waxyaalahaas aanay toosnayn oo kale ayaa xadiidka dadkii warinaya kaba mid ah aan wargaleen ahayn baan nidhaahno ayaa xadiidka dadkii warinaya kaba mid noqday de ninkaa warkiisii ma hubno xadiidkiisii markaa daciifaan iskaga magacaabaynaa haddii wax kaloo inoo caddaynaya inuu maanta warkii hagaag u soo xafiday ama xadiidkii aanu jirin bal dacfigu waa taasoo ama waa raawiga wax laga sheegaya oo leeyahy nin hagaagsan maaha ninkani ama waa nin waxaa laguma yaqaano ama nin wax qabashale maaha waa nin saalixa toosan caabida laakiin waa nin dee khada'iisa iyo marka warka dee dadka waan arag war la wada maqlaya baa nin doonaya inuu sheego si ha si aan ahayn buu uma sheegaya nintaa lagu yaqaano o kale xadiidkiisa waxaa la odhanaya waa daciifo haddaan cid kaloo la warinaysa la helin bal taas bay noqotaa ee saqadkiiy umuuraha way kala saaraan lakin waa cilmiga musalax ama alusuuliyuuna usuuliyiintu cilmigan aan joogno fa innahum iyagu qaybintaa badan ee muxadisiintu cilmiga mustalaxa ee xadiidka u qaybiyaan ma qaybiyaane laba waaweyn unbay u qaybiyaan xadiidka ay kaba dhigaan fainahum iyagu yaqsimuunahu xadiidka way u qaybiyaan ama waxay u qaybinayaan min xaysu itisaalu sanadi wainqidaacu xagga markaan ka eegno sanadkiisani sanadku waa ruwaadan inoo warinaysa ninba ninkaba warinayo sanadkaa xidhiirhkiisa iyo wainqidaacu go'itaankiisa uu go'ayo marka jaanibkaa laga eego ilaa qismayni laba qaybood oo waa siaan marka horeba ku yar celceliyey bal xadiidkaa bukhaari ama muslim warinayey ee rasuulka ilaahi uu inooga soo wariyey dee kollay ugu yaraan bukhaari oo kale saddex nin baa udhexeeya isagiiyo rasuulkii udhexeeya ama dee way ka badnaan kartaa tiradu kolbay sideed iyo sagaal gaadhi kartaa dadkaasba ayay gaadhi kartaa kolkol dadka cimriga dheer ee yarina wax ku kala qaatay baa tirada soo yareeya haddaba taasoo kale markan jaanibka markaa kol way wada joogaan dadkii udhexeeyaa wada jooga markaa wuu xidhiiday baa la odhanaya kolna dadkii bay wax ka maqan yihin waa kala go-ay baa la odhanayaa sanadkii haddaba markaan dhinacaa ka eegno xidhiirka dadka ay wada joogaan wax kala maqlay ilaa rasuulka ilaahay saxaabigaa ka gaadhinaysa rasuulka kaba maqlay iyo inay halkii dadkii qaar ay meesha ka maqan yihiin oo aynaan garan bay ruuxa maqan markaan jaanibka ka eegno ayay laba qaybood u qaybiyaan oo labadii qaybood maxay noqon musnadin iyo mursalin ama huma musnadun wa mursal waa midba waxay ku magacaabaan musnad midna mursal labadaba cilmiga xadiidkana way ku sugan tahay laakiin kan ay mursalka yidhaaheen baa culamaau lxadiid agtooda afar qaybood iyo in ka badani ay soo galaan iyagu laakiin labadaa qayboodun bay u kala saareen musnad iyo mursal waana inoo soo socotaa maxay idin harsan hal daqiiqa wallah subxana wa tacala ala subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka